أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad kow iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhagaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo oo weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya doon u rarnayd ganacsato soomaali ah ayaa ku gubatay xeebaha dalka cumaan dowladda xabashida itoobiya ayaa ku tilmaantay kooxda riddada soomaaliya mid daciif ah oo aanan maamulkeeda dhaafsiisanayn magaalada muqdisho wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaasi dowladaha siribiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ah ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan dalka kenya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan kenya wilaayada jubbada dhexe ayaa ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalaqada munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalaqaad loo qabtay macalimiinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka yaagbaraawe ee wilaayada baay maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi أندلسن جئناك جئناك أندلسن
waxaad dhegaysatay in qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya aanu ku horeyna wilaayada hiiraan qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen galbeedka magaalada beledweyne ayaa lala eegtay isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tilay halkaas waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka wilaayada baay mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday deegaanka goofgaduud buurey dhimashadu waa laba murtad oo kala ahaa sarkaal iyo askari kuwaas oo kale ahaa saciid maxamed nuur geedi oo ahaa sarkaal abaandule ah iyo buraale madkuus oo ahaa askari ka tirsan murtadiinta qaniimada waa laba qori oo ak fartan toddoba ah iyo booshaskooda sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen xaafadda jiirgaroob ee magaalada baydhabo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid doon u rarnayd ganacsato soomaali ah ayaa ku gubatay xeebaha dalka cumaan warbixintu warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed doonidan oo u rarneyd ganacsato soomaaliyeed ayaa lasoo wariyey in habeenkii xalay ay ku gubatay xeebaha dalka cumaan xilli ay socdaal ku maraysay halkaasi ilwareedyo kala duwan ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in doonida gubatay ay badeecooyin kala duwan usoo siday dekada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka qaarkood waxay sheegayaan in doonida gubatay ay markii hore kasoo shiraacatay dekada magaalada abudubaay ee caasimada u ah wadanka imaaraadka carabta halkaas oo lagu sheegay inay kasoo qaaday badeecadaha kala duwan si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysay gubashada doonida lamana helin xog faahfaahsan oo intaas ka baxsan sidoo kale lama soo warin xaddiga hantida ku baaba'day doonida ku gubatay xeebaha dalka cumaan waana mid ka mid ah dhacdooyinka shilalka ah ee ay la kulmaan ganacsatada soomaaliyeed ee dalka imaaraadka carabta kasoo rorta doomaha bishii agoosto labada kun laba iyo labaatankii ayay ahayd markii dooni lagu magacaabo alcaalam oo siday hanti gaaraysa kun iyo lix boqol oo tan oo qiimo ahaan ka badneed afar milyan oo dollar ay ku gubatay xeebaha dalka cumaan ay kusoo jeeday soomaaliya jasaaka allahu khayran walaalka dowladda xabashida itoobiya ayaa ku tilmaantay kooxda riddada soomaaliya mid daciif ah oo aan maamulkeeda dhaafsiisnayn magaalada muqdisho sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed xiisada u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida itoobiya ayaa sii xoogeysatay saacadihii lasoo dhaafay kadib hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya murtad axmed macalin fiqi kaasoo sheegay in dowladda riddada ay taageero siinayso jabahadaha kasoo horjeeda xukuumadda itoobiya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in kooxda riddada ay fursad u haysato inay cilaaqaad la samayso jabahadaha kasoo horjeeda itoobiya haddii ay sii socoto faragelinta xukuumadda adis ababa ay ku hayso soomaaliya hadalkaasi waxaa si jees-jees ah uga soo jawaabay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda itoobiya nabiyo tesla oo waxa lagu qoslo ku tilmaamay hadalka fiqi isagoona intaasi ku daray in kooxda riddada soomaaliya ay tahay mid daciif ah isla markaana aanan ka talin karin meel dhaafsan magaalada muqdisho waxaa wax lagu qoslo ah in wakiillo iska dhigaya mas-uuliyiin dowladeed aan ka talin karin meel dhaafsan gobolka banaadir ay aflagaadoodaan iyaga oo hoos jooga qarannimo daciif ah oo ay gadaal ka riixayso nidaam dowladnimo dhexe oo qabiil ku salaysan dadka noocan oo kale ah waxay wiiqayaan horumarka ay sannado badan soo gaaraysay soomaaliya iyaga oo horseedi kara kala qobqob hadalka wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya murtad axmed macalin fiqi iyo jawaabta jaasjaaska ah ee nebiyo tesla ayaa uga sii daraysa xiisadda haatan u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo xukuumadda addis ababa mahadsanid yaasir wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaasi cabdulqani maxamed ayaa mar kale warbixinta warkan inoo hayaa dowradan oo socotay muddo toban cisho ah islamarkaana ay ka faa'iideysteen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmadaasi intii ay socotay dowrada waxay haweenka ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah taasi oo cilmi badan ay ka faa'iideen waa kuwan haweenka muslimaadka ee ka qayb qaatay dowradaasi oo ka warbixinaya waxyaabaha ay faa'iideen iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkan ah alxamdulilah ilaah ku mahadsan meeshaan dowladii noogu dhammaatay waxaan ka faaidnay towxiidkii aan qaadanay iyo kitaabkii arbacuunu nisaa maxaadarooyinkii ayaa ka mid ah alxamdulilah kheyr allaha siiyo macalimiinta in juhdi nagu bixiyeen ilaahay abaalmarin ha ka siiyo innakana allaha nagu anfaca kuwii qaata allaha naga dhigo waxaanahay anigoo eh gabdho reer gamboolo waxaa nala baray oo nala fahansiiyey towxiidka alla nagula fahansiiyey gamboolo waxaan ku qaadanay muddo toban maalmood ah allaha nagu anfaca gibdhaha gamboolo degmada gamboolo dooro toban biri soconaysa allah ayaa mahad u sugnaatay tuma waxaa u mahad celinayaa macalimiintii martida noo ahayd oo doorooyinkaas noo magaciis muxuu ahaay oo na siinayay waxaa ka mida doorada aan ku qaadanay atowxiid waxaa ka mida salaado waxaa ka mida tobanka islaamka buriso waxaan ku qaadanay arbiciina nisaa waxaan ku qaadanay maxaadara dhan kastaba taabanaysa oo nooc walbaba ka hadlaysa waxaan leeyahay macalimiinta jasaakumallaahu khayra jasaa ilaahay aa idinka abaalmariya dadaalka aad noo soo muujiseen aada noo soo dadaasheen oo magaciis muxuu ahay in aan wax baranno allah ayaa mahad iskale nagu galladaysay nicmatul islaam waliimaan intaas kadib waxaa meeshaan ka sheega rabnaa anigoo ah gabdhihii gamboola oo inoo soo gabagabooday dooro toba maalmood ah dooradaasoon ku qaadanay cansharo kale nuuc ah oo ka mid ah axaadiis iyo towxiid iyo salaada maxaadarooyin fara badan allah ayaa ku mahadsan oo noo soo gabagabaya annagoo caafimaad qabno alxamdulilah dowradan ayaa qayb ka noqonaysa jowlo dacwi ah oo loogu magacdaray alfatxi shacaarkeeduna yahay alaa ina nasrallaahi qariib taasi oo wilaayadu ay ku maraysay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowraad diini ahna ugu qabanaysay bulshada ku dhaqan wilaayadaasi aad buu umahadsan yahay cabdulqani dowladaha saliibiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ayaa muwaadiniintooda uga digay usafridda dalka kenya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha waddankaasi nuur cali warsame awosheeb ayaa warbixinta warkan inoo hayaa safaaradda xukuumadda kaafiradda ee washington ay ku leedahay nairobi ayaa warbixin ay soo saartay digniin ugu dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi waxayna u sheegtay inay dhici karaan suurtagalnimada weeraro waxay ugu yeereen argagixisinimo oo ay ula jeedaan mujaahidiinta safaaraddu waxay muwaadiniinteeda uga digtay inay si gaar ah u muujiyaan feejignaan dheeri ah marka la joogo goobaha loo dalxiis tago xarumaha safaaradaha hotelada suuqyada iyo sidoo kale goobaha suurtagalka ah ee la beegsan karo dowladda salbiyadda maraykanka oo maanka ku haysa dulmiga ay geysatay ayaa soo qaadatay inay dhici karaan weeraro argoosi ah oo la mid ah kuwii dhacay kow iyo tobankii sebteembar iyo weerarkii westgate moll goobaha ay ku badan yihiin muwaadiniinta maraykanka ah iyo ajaanibta kale iyo dalxiisayaasha nairobi iyo meelo kale oo kenya ah ayaa weli ah bartilmaameedyada argagixisada ayaa lagu yiri digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi warka ka soo baxay maraykanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri inkastoo ay weeraradu dhici karaan wakhti kasta haddana walaaca waxaa sii kordhiyey sanad guuradii ka soo wareegatay weeraradii argagixiso ee hore sida kow iyo tobankii sebteembar weerarkii kow iyo labaatankii sebteembar ee westgate moll iyo weerarkii toddobadii oktoobar ee falastiiniyiintu ku qaadeen israa'iil ayaa lagu yidhi warka safaaradda dowladda salibiyadda ingiriiska ayaa dhankeeda muwaadiniinteeda ku sugan kenya uga digtay inay u safraan goobo ay sheegtay inay halis yihiin ayna ka dhici karaan weeraro ay fuliyaan shabaab al mujaahidiin maadaama ay jirto khatarta kooxda argagixisada ee fadhigeedu yahay soomaaliya xafiiska arrimaha dibadda waxa uu ku talinayaa inaan loo safri karin lixdan kilomitir oo ah xuduudda uu kenya la wadaago soomaaliya bariga gaarisa ilaa labaatan kilomitir oo waqooyi galbeed waddada ee saddex ah oo ay ku jiraan kaydka qaranka ee boni iyo degmada mandheera waxaa sidaasi lagu yiri nuqul ka mid ah digniinta uu soo saaray ingiriiska oo la xiriirta cabsida reer galbeedka saliibiyiinta ah ay ka qabaan weeraro ka dhaca gudaha kenya digniinahan isdabajooga ah ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor ay dadka amiirkaanka ah u barooranayeen weeraradii taariikhda galay ee dhacay kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii waxayna hadda ka cabsi qabaan inay dhacaan kuwo kale oo ay muslimiintu kaga argoosanayaan dulmiga xarkaha goostay ee dowladda silbiyadaha maraykanka ay ku hayso muslimiinta aad buu mahadsan yahay abuusheyba wilaayada jubbada dhexe ayaa ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad cismaan axmed duubu ayaa ka waramaya isagoo waraysi siinayey warbaahinta islaamiga ah ee al andalus sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayuu ka waramay xamladii irshaadul ummah taasi oo si guud ugu socotay wilaayaadka islaamiga waaliga ayaa su-aalo laga weydiiyey xamlada waxaana ka mid ahaa muddadii ay socotay qaybteeda koowaad iyo waxyaabaha u qabsoomay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo wilaayaadku ay ku dhawaaqeen si guud wejigeedii hore buu inoo soo dhammaaday wacyigelintii bulshada waa la wada gaarsiiyey dhammaan kulamo fara badan ayaan bulshada la yeelanay culammada ay ugu horreeyeen nuqabadaa ka mid ahaa hoggaankii ummadda bulshada ansaafteeda kala duwanna waa la kulanay sida hooyooyinka waalidiinta ganacsatada xirfadleyda noocyo kala duwan oo bulshada kamid ahaan la kulanay haddana waxaa inoo socda wejigeedii labaad oo iyaduna ah fulintii ama tanfiidkii ah iyaduna si wanaagsan oo aad u qiimo badan ayay u socotaa jazaaka allahu khayran xamlada oo ka koobneyd laba qaybood ayaa waaliga waxa uu xusay waxyaabaha ay beegsanayso wejiga labaad ee xamlada xamlada wejigeedii hore markuu noo soo dhammaaday wacyigelinta wejigeedii labaad wuxuu beegsanaya wax alla wixii munkara in lala dagaalamo ciidan yaa loo sameeyey jidadka magaalooyinka ay dhex marayaan meelo magaalada ka baxsaniyo ay aadayaan ciidamadaas waxay la dagaalamayaan wax alla wixii munkaraada waxyaalaha ad wilaayaadka ka soo daahir waxaa ka mid ah gabdhihii iyagoo xijaabkii qaadanaya yaa haddana beryahan dambe waxaa soo kordhay in la arko canqowyadooda iyo kabaha ay xiran yihiin oo kale in la arko dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay yidhaahdaan kabaha maxaa loo beegsanaya buudka ee gabdhahu xiranaya ee beegsigu marka kabaha maha ujeedku kaba buudna way qaadan kartaa kaba dacasna way xiran kartaa kaba kala furanna way qaadan kartaa muhiimadda marka la rabo waxaa weeye gabadha xijaabkii sharciga inay qaadato xijaabkeeda uu qariyo canqowgeeda iyo sigsaanta ay xiran tahay iyo kabaheeda waa inuu qariyo waraysigaah ayaa sidoo kale dul istaagay sida ay tahay maamulada wilaayaadka islaamigu inay ula tacaamulaan marka ay tahay baaritaanada iyo la dagaalanka munkaraadka annaga ilaahay wuxuu nagu adoonsay munkarka ee soo daahiree bannaanka yimaada inaan la dagaalanno ilaahay nagu adoonsay subxaanahu watacaala waxa qarsoon allah ayaan u deynaynaa subxaanahu watacaala xisaabteeda iyo cidda mataqaana samaynaysa guryaha dadka muslimiintu ay leeyihiin iyo cawraadkooda annagu inaan u dhacno ujeedka annagu ma ahan mana rabno guryaha aan ku ognahay munkar in lagu samaynayo ama waxyaalihii mamnuucaadku inay yaallaan aan ognahayna waxaan kala xiriiraynaa cidda guriga mas-uulka ka ah waaliga ayaa xusay in ilaalinta badqabka bulshadu ay qayb ka tahay ujeeddada xamlada irshaadul ummah annagu dhulka aan ku noolnahay wilaayaadka islaamiga bulshada ku nool ee dumarka iyo dhallinyarada iyo carruurta yaryar soo barbaaraysa waa bulsho shareecada islaamka lagu soo barbaariyey waa bulsho aan mataqaanaaye fasahaadka maanta caalamka jira aan ka warhaynin waxyaalaha mataqaanaa sigaarka iyo tubaakada iyo qaadkii ma yaqaanaan magaalooyinka markii la dhex maraa laguma dhex arko bulsho marka warqad cad ah oo nadiif ah yaan inagu maanta maamulaynaa alxamdulilah allah ku mahadsan qofkii muslim ee meel wilaayad ka baxsan carruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku dhibaatoodana waxaan rabnaa meeshan inay badbaado u noqoto carruurtiisa iyo xaasiskiisa iyo marka annagana waxaa waajib inaga saaraya dadka akhlaaqdooda ilaalino oon xifdino munkaraadka naga soo galaya xagga aan ka ilaalino sheekh cali darwiish ayaa guud ahaanba bulshada kula dardaarmay in ay la shaqeeyaan dadka ku howlan xamlada taas oo lagu ilaalinayo dhaqanka suuban ee diinteenna islaamka loogana hortagayo dhaqannada xun xasanid dhubow munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalaqaad loo qabtay macalimiinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka yaagbaraawe ee wilaayada baay sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xalqadan oo loogu magacdaray saxaabiga tamiim bin ows addaari waxa ay socotay ku dhowaad hal sano waxaana loo qabtay in ka badan labaatan macalin oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka deegaanka yaaq baraawaay ee duleedka magaalada diinsoor xalqadan ayaa ahayd mid ay si wacan macalimiinta uga faa'iidaysteen waxaana macalimiinta ay ku baranayeen tasxiixa qur-aanka kariimka iyadoona munaasabadii xalqadan lagu soo xiraya ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaasha dhaqanka deegaanka sheekh cali barqadle oo ka mid a culummada deegaanka ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey marka taqwada ilaahayna tilmaan baa wuxuu laga deesiyey الحمد لله امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه إلهي أمرك استقال وولي أسخير من الأمانة يونك من أكتر ما كان علمك فصلنا إلهي إن أطيع من كعاسنا إلهي إنه شكري نعمو ينكسدونك شكري أولم قرسنا إلهي إن عسوسنا وأولم هلمان mid ka mid a guddiga xalqadan oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey wakhtigii la qabtay xalqadan iyo sida macallimiinta ay kaga faa'iidaysteen
dowladaas oo taariikhdii la furi may baxay tahiin bili muxaram oo aakhirje bili muxaram aakhirje kun afar boqol afartan iyo shanti iyo furanti nidaamka ka socotii oo walbarashada halgelan yahay oo weliba gaar ahaan galab iyo walbaradaasi jasaahum allahu khayran macallimiintii iyo macallinsha ugu dadaaleen juhdi dheeriya biyan ugaas duur oo ka mid a waxgaradka deegaanka yaaq baraawaay oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa codsaday in loo soo celceliyo macallimiinta xalqaadka noocan oo kale ah ee lagu saxayo tasxiixa qur-aanka kariimka
meelaysana saagnaa insha allah in arrimayku oo maanta oo gabagabada unrigooga ilaahayna waafaqasi in inta nunka ka kuuna insha allah ilaahay idinka sidri shaakir yoon waqta lamaad oo arlaade oo ilaahay diintaas oo ulumade horumarkay una saga aasaasna gabagabadii lamaadoo geerigoogna inta ka horna arrimayku aan hore kusoo busni haankana marka lamaad aan rigoogna haankana inta malan ku eg insha allah ilaahay idinkaas haanka oo welnu agta sida isii ka fayl isii ka sharaf leh dadaal dadaalkay ka badan horumar horumarkay ka faylihi oo ilaahay diintaas loo korbeera insha allah in iska dayno diyaaran agna
ugu dambeyn ardaydii macallimiinta ahaa ee xalqadan loo qabtay ayaa soo bandhigay qaybo ka mida duruustii ay qaateen muddadii xalqadan ay u socotay xarfu saad
كم تنقسم المخارج وما هي تنقسم المخارج إلى قسمين وهي مخارج عام ومخارج خاص اذكر المخارج العام مخارج العام خمسة وهي الجوف الحلق اللسان والشفتان الخيشوم maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bacay iyo kan jamciyatul qur-aanul kariim ee wilaayada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday kormeero ay ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacay si gaara dugsiyada qur-aanka kariimka iyadoona ay jiraan xalaqaad badan oo loo qabtay macallimiinta kuwaas oo ka furmay qaarkood wilaayada qaarna hadda lagu soo gabagabeeyey waxaana xalaqaadkan diiradda lagu saarayaa tasxiixa qur-aanka kariimka oo laga saxayo macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa dowradan oo loogu magacdaray islaaxulmujtamac shicaarkeedunu ahaa ajiibu daaci allah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay in ka badan boqol iyo konton qofa oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka tagaabeeyey ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dadkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa isugu jiray rag iyo dumara waxayna dowladani socotay muddo toban maalin ahaa iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka tagaabeeye ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa iyagoona ka warbixiyey dowlada loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen meeshaan baryahan waxaan ku adanaynay duruus diiniya sheekhaana kheyr badan la siiyo waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay oonan awal ogeyn ilaahay subxaana watacaala أجر أنا سوى كوب كنا كسيو بسم الله الرحمن الرحيم لماذا خلقنا الله محيوانا لو أبوري خلقنا الله إلهي وحنا أبور تعالى سري لنعبد وحده كلجس إن نعبدنا وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس يجن أم أبورن إني عابدان ما أنا وحكى أم أبورن ما أصول الثلاثة سدح لغا مرمان كما حواية التي سدح داسو يجب واجبية على العبد أدونك دوش سكو واجبية معرفتها إنه برتو معرفة العبد أدونك سدح كو واجبية إنه برتو وحواية لغا مرمان ربه ربي سواية ودينه دينتي سينو برتوية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إنه برتوية walaalayaal meesha tan waxaa noo socotay dowro tagaabeeye oo ah toban maalmood ayay noo socotay waxyaabo badana faa'iidnay waxyaabo badan mugdi noogu jira noo kala cadaaday alxamdulilah ilah iskale mahaddaas
dowradan waxaan ku baranay oon ka faa'iidinay ka maraatibuddiin maraatibuddiin meeqa waaye wamaa hiya maxay kala ahaadeen maraatibuddiin salaatatun saddex waaye wahiya al islaam islaamnimadii wal iimaan iimaankii wal ixsaan ixsaankii
meeshaan waxaan ku baranay dowro aad u qiimo badan waxaan muddo toban beri ayaan ku barannay walaayada allah ajir badan ha ka siiyo waxaan ku barannay galgaduud gaar ahaan tagaabeey dowrada aad ayaan wax badan uga faa'iidnay walaayadana allah ajir iyo xasanaad ha ka siiyo aan la soo koobi karin allah cadaweyna ha jabsho
annaga oo ah deegaanka tagaabeey meeshaan waxaan ku qaadanay dowro soconaysay toban maalmood waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay insha allaahu walaalaha mujaahidiinta waxaan ka codsanaynaa inay dowradan oo kale noo soo celceliyaan insha allaahu ilaahayna cadowga ha jebiyo gaalada alle ha jebiyo islaamkana kor allaha ka dhigo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowraadka uu qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid marwaan guud ahaan akhyaartan dhegaysanaysaay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madan ah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu